markana ku soo dhowaada barnaamijkii toddobaad kasta hadan oo kale aad maqli jirteen ee caweyska washington kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyskaiyo caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saddex iyo toddobaatan sano ka hor ee shukulaatadii iyo macmacaankii markaa uu siiyey si uu xaaladooda u dejiyo cabsidana uga baabi'iyo uu haddana u geenin waa nin dib ula kulmay dad uu badbaadiyey in ka badan toddobaatan sanno ka hor sida uu soo badbaadiyey weliba hanaanka uu ku soo helay oo iyaduna xiisaheeda leh barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aan caawana ku wada caweyn doonaa xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawan aad maqli doontaan qayb kale oo ka mid ah waayihii fankii allah u naxariista ee maxamed mooge liibaan
maxamed iyaxal abuuradaas isko aha ka dareemaysa kalsuugaantooda oo aniga keliya fanaanka ah ee maansada la dirayo lagu soo halqabsanayey ayaabuu ahaa wuxuu ahaa mashiin dhaqaajiya fanka in badan oo kamida mashiinkii dhaqaajiya silsiladiisiilaygu ahaa mashiinkii dhaqaajiya heesaha duwaabada ee haydankaabuu ahaa barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska washington bal inta aynaana sheekada iyo weliba xubinta hal abuurka iyo heesaaga u gudbin aynu barnaamijkeenna ku furanno codka kinsi xaaji aadan iyo weliba cabdilaahi cumar xarago
horta yaa
qalbiga ka geli cashaqa hadugo maxaa adiga ka geli cashaqa laba'an laba'an laba'an isgaraaniyo laba gooni kala maray laba'an laba'an laba'an isgaraaniyo laba gooni kala maray laba'an iskaraniyo laba gooni kala maray laba'an laba'an laba'an iskaraniyo laba gooni kala maray mugar qaadi
aynu dhegaystayaal intaasi kaga nimaadno heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen cabdilaahi cumar xarraga iyo weliba akisii xaaji aadan oo aynu barnaamijkeenna cawayska hore uga sii soconno warbaahinta ay bulshadu ku wada xidhiidho ayaa ah mida muddooyinkii u dambeeyey si weyne dunida ugu baahaysay islamarkaana uu isticmaalkeedu si xawliya ku socdo islamarkaana uu kordhayo walow ay dadku aragti kala duwana ka bixiyaan ayaa aan layska indhatiri karin ahmiyadda ay u leedahay nolosha aadamaha ee maalinlaha haddii dhanka wanaaggaa loo isticmaalo ama loo adeegsado aan ujeeddada kusoo dhowaadeen inuu dhashay dalka maraykanka ayaa dhowaan la kulmay dad uu soo badbaadiyey in ka badan toddobaatan sanno ka hor kuwaasoo uu dib u soo helay isagoo adeegsanaya warbaahinta bulshada bal waxaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo inoo haya waxa uu dadkaasi ka soo badbaadiyey da-doodu haatan inta ay tahay maadaamay muddo dheer ka soo wareegtay iyo weliba waxa ay ka yidhaahdeen inay dib isu arkaan
waa mahadsantaha cabdi xakiin waana ku dhowahay barnaamijka waa hagaag bal ugu horreyn ba haddaynu eegno ninkani muxuu ahaa sahalkeebuu ka tegey ninkan wuxuu ahaa ama uu ka tirsanaa ciidamadii ka dagaalamay ee dagaalkii labaad ee adduunka ee dalka talyaaniga ee dagaalka kula jiray ee ciidamada ama naasiga dowladdii jarmalka marka ciidamadii huwanta ahaa ee dalkaasi dagaalka kula jirta ayuu ka mid ahaa wuxuuna ahaa askari hore oo rugcadaa ah oo maaragtay dagaallo hore soo galay dadkan waa badbaadiyey baa la yidhi oo maxaan ku idhaahdaa uu soo badbaadiyey hadduu dib uga kulmay siduu dadkan usoo badbaadiyey marka ninkan markii uu dagaalka kululaaday tuulo ku taala dalka talyaaniga ayuu markaas ka dagaalamayay marka guri ka mida guryihii dadka ama laga qaxay uu islahaa ayuu galay uu isiri bal ku yara dhuumo wax lamida marka si unbuu u galay guriga markii uu galay uu gudihiisa galay wuxuu maqlay shanqar shanqartii markuu u maqlay haddii nin dagaal ku jiro oo cabsina hayso oo waa dareemi kartaa oo dagaalkii labaad adduunka ku jiro askari ah meel uusan deganayn ama uusan ku noolayn jooga maarata xaaladdu ku sugan yahay marka wixii shanqartii uu maqla ayuu damcay inuu maaragtay toogto ama uu dilo dadkii meesha joogay kadib gabar ayaa kusoo baxday gabadhii baa la hadashay oo qorigii uu watay intay afka ka qabatay ayay caloosheeda ku aadisay markaasaa waxay tiri meesha wax joogo oo aad laynaysaa waa carruur carruurta ka daa ha dilin halaynin fadlan ma aragtay caruurta badbaadi ninkii marka sidii ayuu kaga joogsaday mana uu dilin marka hadalkii gabadha ayaa saameyn ku yeeshay sidaa ayuuna carruurtii ku badbaadiyey de hadda muddo dheer baa kasoo wareegtay dagaalkii labaada adduunka hadda sheekadana dib bay usoo xusboonaatay suu ku xasuustay tallaabadaasi ama dhacdadaasi haddana isaga dada'diisu maba yaraba wallaahi cabdixakiin inuu xusuusto ayaaba wax cajiiba xilligaas yani waa saddex iyo toddobaatan sano ka hor marka waad dareemi kartaa hadda markaad qofka is aragtaan smartphone aa la wataa teknolojiyadda sawir selfie aa la iska qaadaa waxyaabahaasaa jira laakiin iyadoo xaaladda ay sidaan ka duwan tahay technologiga iyo adeegyada la heli karo uu aad u yaraa ayaa markaas waxaa jira sawir uu la galay oo black and white ah oo xusuus ah oo uu haystay saddex iyo toddobaatan sano marka sawirkaas ayaa qaybta ugu muhiimsan ka qaatay ee xusuusta ninkan iyo dadkii uu waagaasi badbaadiyey waa gartay hadda uu soo helay ee dadkii dib ula kulmay dee sawirkan muddadaa dheer dee waxa weeyaan wax ka nool baaba iska yarba saddexiyo toddobaatan sannadood iyo dheeraad siduu ku soo helay marka haatan sawirkii uu haystaa dadkiisuu ku helay
sheekada waxay soo shaacbaxday ama dadka inuu helo u sabab ahaa nin wariye ah oo wax qora oo maaragtay taariikhaha iyo dagaaladii adduunka wax ka qoraayay oo talyaani ah ayaa ninkan sheekadiisii maqlay ninkii ayaa raadiyey kadib sidii ayaa lagu soo helay ninkii ayaa waraysi la yeeshay sawirkii ayaa lasoo bandhigay sheekada marka sidaas ayay kusoo baxday oo ninkaas ayaa bannaanka keenay marka ninkii ayaa wuxuu kusoo qoray joornaal tuuladaas kasoo baxa oo maaragtay dadkiina ay weli degan yihiin sawirkiina lagu soo daabacay sidaas ayaa marka sheekada ay ku ogaadeen dadka deegaan dadka deganaa deegaanka ay ka dhacday nasiib wanaag saddexdii qofba way noolaadeen oo saddex qof oo nool bay arkeen oo nololba dib isugu arkeen siduu odaygana ula kulmay hadda maadaama isaguna maraykanka uu ku nool yahay iyaguna ay talyaaniga ku nool yihiin weliba tuulo ka mid ah carruurtii la badbaadiyey afartameeyadii hadda waa waayeelo iyagaaba cad ah marka marka joornaalkii ayay akhristeen sheekadii ayay ogaadeen waxay ogaadeen in iyaga ninkii waagaasi badbaadiyey uu weli nool yahay uu maraykanka jooga askarigii guriga ugu soo galay iyagoo carruur ah kadibna way la xiriireen xiriir ayaa dhex maray way raadiyeen waxaa laga codsaday xitaa ninka inay maaragtay meeshay deganaayeen ay ku casuumaan marka ma u duulay oo ma u tegey
sidaan la soconno xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa dunida saameyn xoog leh ku yeeshay dalka talyaanigana wuxuu ka mid ahaa meelaha uu sida badan u saameeyey markay noqoto qaaradda yurub sanadkii hore ayay ahayd inuu inay is arkaan laakiin xaaladaas darteed ayuu maaragtay uga joogay maadaama nin waayeela uu yahay waa toddoba iyo sagaashan sano jir ninkaan ka hadlayno askariga afartameeyadii carruurta badbaadiyey oo shukulaatooyinka iyo maaragtay siiyey si uu carruurta uga farxiyo maadaama markaas ay ku jireen xaalad cabsi ah laakiin hadda markii uu tallaalka qaatay uu is ogaaday inuu labadii tallaalba qaatay uu fully vaccinated yahay kadib ayuu baxay oo tuuladii uu tegey oo hadda uu dadkii la kulmay weliba waxaa xusuus leh ama cajiib ah ee cabdixakiinow in isla shukulaatadii waagaas uu siiyey iyagoo carruur ahaa saddexdaasi qof saddex iyo toddobaatan sano ka hor shukulaatadii iyo macmacaankii markaa uu siiyey si uu xaaladooda u dejiyo cabsidana uga baabiiyo uu haddana u geeyey ninkii dee berigaa waaba yaraanayna garanay laakiin hadda dee waaba dad waaweynba oo dib haddana shukulaatadii uu siiyey iyaga da-doodu intay leeg tahay se wax hadala amaba fariin ay direen ama ay ka hadleen ma jirtaa
iyaga da-dooda qofka ugu yar ayaaba siddeetan sano kor u dhaafay marka waa dareemi kartaa waa waa awowayaal iyo ayeeyooyin carruurtay dhaleen kuway sii dhaleen ayaa jooga waa ayeeyo labaad marka dadkaas dad yaryar ma aha iyagaa waayeelo ah dabcan haddee dad siddeetan sano dhaafana waa dareemi kartaa laakiin carruurnimadoodii ayaa lasoo xusuusiyey ninka maaragta askariga ahaa aaday usoo dhoweeyeen way ugu farxeen yacni wax aan la soo koobi karin ayayna oga dhignayd maadaama iyaga waagaas haddii uu dili lahaa iyaga dadkay dhaleen iyo kuwa ay sii dhaleen iyo hadda community oo dhan waay dadkaas inaysan jiri lahayn ay ka dhigan tahay marka ninkan bulsho dhan ayuu badbaadiyey marka loo fiiriyo ee saddexdii carruur iyo habeenkii uu u badbaadiyey aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasii nala wadaagayey markana waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey cabdikariin xikmaawi oo bara ka ah qaar ka mida dugsiyada magaalada hargeysa kaasoo qoray buug uu kaga hadlaya taariikhdii iyo weliba waayihii fanka ee maxamed mooge liibaan waxaanay toddobaadkii hore dhegaystayaal inoo taagnayd dulicdii saddex heesood oo isu qiso ahaa oo ka mid ahaa heesaha u qaado maxamed mooge liibaan iyadoo caawan oo cabdikariin inala wadaagi doono suugaanta iyo weliba maxamed mooge sida ay isu ahaayeen waxaynana kasii anba qaadi doonaa waraysigu halku toddobaadkii hore inoo joogay iyadoo uu ku bilaabi doono sida uu xogtan la xidhiidha taariikhda mooge uu ku soo helay
horta waa su-aal muhiima markaad xog ururinayso way fara badan tahay waana xog runtii waktigii hore kasoo wareegtay laakiin waxa waxa waxyaabaha fudud hargeysa wax xogo wareysi lagu qaaday barnaamijyadii maxamed mooge geeridiisii allah unaxariistay markii dhintay xusuus baa loo samayn jiray ilaa iyo markii jabhadii ay dhowka joogtay qaar ay usamaysiyaa jira ilaa iyo muddo dhaweedii soo dhawaaday markaa marka sanad guri kasta oo geeridiis kasoo wareegtay xusuus baa la samayn jiray dad kala duwan oo aqoono kala duwan maxamed ulaxaagaa lasoo casheeni jiray way warami jireen waa laga duubi jiray waanu tegi jirnay marka mar kasta xog baa kugu kordhaysa xogaha awaaniintana inta ragga ladhin wakti hore dhinta mooyaane ragga kale ee nool iyagana xogaha waa ka wareysanay ragga dhintayna ninka ugu xogta badnaa runtii cali buu ahaa cali filaansi isna axmed iyo waxaa noolaayo waan isagana xogta ka hadla iyo iyo walaalka cabdilaahi marka muslim gaalkaasi xogtooda iyaguna ku ayay ayay kusoo ururisay ragga kale qof waraystay iyo buug laga qoray iyo iyo isaga laftiisa waraysi bixiyey cid kale oo u warramay kusii warramtay iyo waad helaysay marka runtii xog aada u ballaadan oo dhinacyo badan la weeyey markaas siyaabahaasna kusoo ururtay ah inaad qaarkood shaksi shaksi ula kulmaysay qaarkood xaflad kula kulmaysay qaarkood wax laga duubay aada dhegeysanaysay qaarkood wax muuqaal oo kale amaba qof ay u warrameen oo kuusii warramayy xogaha saasaan dadaka kusoo warriyey iyo tafaro aan u gelayay deegaanada qaar marka la yidhaha hebel halkaasuu joogaa ama hebel halkaasaa laga helaa marka waxaan xasuustaa mar anigoo degdegaya marka maxamed in badan ka waruriyay degdegayay cajalad aan in yaroo kamid a muuqaalkeeda helay ayaa ninka cajalada xidhidina wuxuu leeyahay cajaladana waa saddex qaybood aan ugu talagalnay roorgeedii maxamed mooge dabeedna nin macalin ah oo macalin weli loolan jira allah unaxariista u dhintay baa cajalada heesta qaadiyey marka heesta wuxuu odhanaya inaan kii baabixiyay wuxuu odhan laba qalcadood oo hore laba qaybood oo hore heesta uu soo dhegeysay heestiibaan waayey macalinka waan tuday tag sidaan la ballamay in dambe iyadoo rabada anagaan tiday abdulkakis jibciyi khamiisii waa kasku deegnaa dabeedna abdulkakis magaalada markaas dhexdeeda waaxyadii ku noolaa dabadeedna telefoonkiisa marna dhici waayo marna uu qabo waraagii dabadeedna inan baanu diro balmiyo macalinkii ka wardoon macalinkii isaguna ahaa waayigii guri gurigiibu tegay dee marka guriga waxaan xanuunsanayaa insha allah way way ka warheli doontaa inaan kasoo labnaado waayigii guri wuxuu macalinku xanuunsanayaaye bal iska joog bixiyo dad kale haynoo ahaato waayigii baan ku yiri dabadeedna wuxuu soo garaacay warkii uu macalin walaalaha naxariistay hadduu gaaliyey buuli macnaha maxaminka lahe dadka kamrigeyn isaga yahay oo adiga waxba kasoo qaban marka dad baa taa ugu safarisay oo waxaa laga yaabaa qofkii xanuunsanay tegisay qof adiga laba sii socda waxaa laga yaabaa geeriyooday ay tegisay qof safraybaad la kulmaysay marka saasay kolley waa xoguhu kusoo ururayay xilligaa fankiisa waxna qaaday markaynu eegno deegaanada soomaalida ko ahna qaaday iyada dabcan hargeysa oo ka soo baxay oo inta badan dee caanba ku ah dhinaca sugaanta waxaa jiray ama ay ahayd casriga la tilmaamo in fanka soomaalida uu meesha ugu sarreysay marayay amaba aad loo adeegsanayay ka hor waxaa jiray bulshadu inta badan waxay ku wada hadli jireen ama la ysugu maansoon jiray ama lagu wada sheekaysan jiray oo fariimaha la isugu gudbin jiray suugaan kala duwan hadday noqoto gabayo maansooyin markaan eegno hal abuuradii hore ee waayo waayo iyo suugaantay tirinayeen siday isaga isku ahaayeen maxamed
runtii sida maxamed iyo hal abuuradaas isku ahayen wax ka dareemaysa suugaantooda oo anigii fanaanka ah ee maasada la dirayo lagu soo halqabsanayey ayaabuu ahaa wuxuu ahaa mishiin dhaqaajiya fanka in badan oo kamida mishiinkii dhaqaajiya silsiladii silaygu ahaa mishiinkii dhaqaajiye heesaha duyaabada ee haydankaabu ahaa mishiinkii dhaqaajiye xukuumad iyo waktigaa talimaysay ee madaxa uu ka wareeriyey ee heesihii cabdiqays iyo hadraawi ay sawdaarsanayeen codkiisa ku lelinayay ee ay ku dhaqafaareen buu ahaa marka maxamed mooge waxaa kuugu filan macnaha kaalinta uu ku lahaa abwaanintii iyo aweynid ee dalka meel kasta waxa joogaan oo dhan mid kasta waxa laga yaabaa kuugu yaryahay hees ama laba ayuu qaaday waag isaga markaasay isku ahaayeen inuu inuu wax curiyo ama uu waxal abuuro uu dhinaca sugaanta wax ka sameeyo
sidaan kula kulmay nin abwaan ahaa oo jijiba mar kula kulmay allah u naxariistay jiciil diid laga soo dhintay wuxuu ii sheegay waxaan ku uhi bal maxamed uga meed arag waxaan caadi dowladmaanay halabuurkiisa ka warran baa ku yiri inkastoo ka tagana weydiiyey markaasuu ereygii u sheegay wuxuu yiri halabuurka maxamed uga waxaa dardiyin yiri halabuurka kale ee codkiisa doonaya inay dadka ku gaarsiiyaan marka maxamed uga halabuur buu ahaa madaxa wuu samayn jiray waxamada ugu badan inay siisaysadaa sameeyey marka hasi uu sameeyey waxaa kamid ahaa heestii walaalkii dhagiyo dhiigeegiyo dhoofkiina igu dheradayey waxaa kamid ahaa gabay adin yaro kooban naga soo gaadhay oo midhihiisa waxaan guday waxaan galay waxaan galay aqooyaayo gar waxaana leeyahay in aniga loo geysto telefishinada xirta garan lahaa taas midhahaa la tarteeda sidaa lifay heesta kale ee kamankiisa ugu qaaday oo fanaanka keliya waxaa noga karaa kamankiisa u heesay xusuustay isagaa iyadana sameeyey marka nin mu-alifa buu ahaa waxaana naga filan aqoonta uu fanta iyo sugaanta u lahaa قبل عالي بحيله كان دير بوكيله ويلك تشقف صدا شوفي ده بيكي وحكي له وعده جيل حنان
guud ahaana barnaamijkeennii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
jirkanadi marisay ilaahay toobigaa jira allihii toobigaa jira Yeah.